إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegaystayaal kusoo dhowaada warka idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah saraakiil iyo askar ka tirsan ciidanka dowladda federaalk ayaa ku geeriyooday dagaal shalay ciidamada mujaahidiintu kula wareegeen deegaanka cadow kibir oo hoostaga degmada cadaadow ee gobolka galgaduud iyadoona ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab weeraro kala duwan ka fuliyeen jubbooyinka iyo shabeellaha hoose mu'adin masjid ayaa lagu dilay degmada kaaraan iyadoona ay sii korartay khatarta amni xumi ee caasimadda israsaaseyn dhimasho iyo dhaawac sababtay ayaa magaalada guriceel ee gobolka galgaduud ku dhex martay ciidamo ka wada tirsan kuwa dowladda federaalka carruur ayaa daryeel la'aan ugu dhimatay isbitaalka wajeer kadib markii ay ka go'een qaar ka mid ah adeegyadii aasaasiga ahaa mas-uuliyiin ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa ka qayb galay munaasabad lagu soo xirayay dowro muddo laba bilood ah u socotay odayaasha dhaqanka wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha dhexe warka dibaddana dad ayaa ku dhintay kadib markii uu soo dumay dhisme ay ku sugnaayeen kaas oo ku yaalla waddanka shiinaha u diyaargarooba qodobadaas oo faahfaahsan
قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من
saraakiil iyo askar ka tirsan ciidanka dowladda federaalka ayaa ku geeriyooday dagaal shalay ciidamada mujaahidiintu kula wareegeen deegaanka cadow kibir oo hoostaga degmada cadaadow ee gobolka galgaduud iyadoona ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab weeraro kala duwan ka fuliyeen jubbooyinka iyo shabeellaha hoose faahfaahin ayaa ka soo baxaysa dagaal shalay ka dhacay deegaanka cadow kibir oo hoostaga degmada cadaadow ee gobolka galgaduud kaas oo dhex maray ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyo kuwa galmudug dagaalka oo ahaa mid xooggan ayaa waxaa galmudug looga dilay askar iyo saraakiil halka kuwo kalena ay kaga dhaawacmeen iyadoona ugu dambayntii lala wareegay deegaanka taliyayaasha ku dhintay dagaalka waxaa ka mid ah taliyihii guutada saddex iyo tobnaad qaybteeda labaatan iyo koowaad ee askarta dowladda federaalka ninka lagu magacaabo cagaweyne cagaweyne ayaa u geeriyooday dhaawac halis ah oo ka soo gaaray dagaalka waxaana geeridiisa xaqiijiyey taliska ciidanka dowladda federaalka iyo qaar ka mid ah eheladiisa sidoo kale taliyayaasha ku dhintay waxaa ka mid ah gaashaanla sare gasaawa oo ahaa taliyihii ciidanka lugta qaybta labaatan iyo koowaad ee dowladda federaalka waxaana sidoo kale saraakiishaas la dhintay saddex askari dhaawacana haddii aan eegno waa saddex askari oo uu ku jiro jenaraal cigaal oo ahaa taliyihii qaybta labaatan iyo koowaad ee ciidamada dowladda federaalka waxaa sidoo kale jira hub iyo agabyo kale oo dagaalka lagu soo furtay waxaana ka mid ah qore b k m ah dhanka kale haddii aan eegno ciidamada mujaahidiintu waxay xalay dagaallo culus ku qaadeen fariisimayaal askarta dowladda federaalka ku leeyihiin jubbooyinka iyo shabeellaha hoose meelaha xalay jubbooyinka laga weeraray waxaa ka mid ah saldhig ciidamada jubbaland ay ka samaysteen buundada daariq oo dhacda duleedka magaalada kismaayo isla jubbooyinka waxay mujaahidiintu xalay dagaal toos ah ku qaadeen isbaarada ciidamada jubbaland ay ku leeyihiin siinka dheer ee duleedka magaalada kismaayo shabeellaha hoosena haddii aan eegno ciidamada mujaahidiintu waxay shalay galab kamiin iyo qarax la beegsadeen ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka oo ku socdaalayay duleedka deegaanka beriire waxaana inta la xaqiijiyey weerarkaas lagu dilay afar askari halka ay ku dhaawacmeen tiro kale mu'adin masjid ayaa lagu dilay degmada kaaraan iyadoo ayna sii korartay khatarta amni xumi ee caasimadda maxamed daahir calasow ayaa warkan inoo faahfaahinaya magaalada muqdisho waxaa maalin kasta laga soo calaamadayaa dhacdooyin uur ku taallo ku abuuray waalidiinta ku nool gobolka banaadir waxaa qubanaya dhiigga dhallinyarada soomaaliyeed oo si xaqdara ah ay u daadinayaan ciidamada dowladda federaalka dilalka ayaa waayahan waxa ay noqdeen kuwo xargaha goostay mana jirto cid wax ka qabanayso xilli madaxda dowladda federaalka ay ku mashquulsan yihiin doorashooyinka iyo boobka hantida habeen hore degmada kaaraan waxaa lagu toogtay xamsa cabdow axmed iyo axmed cabdow axmed labadaasi ninba waxa ay ahaayeen walaalo waxaana toogtay ciidamo ka tirsan dowladda federaalka xamse cabdow axmed waxa uu mu'adin ka ahaa masjid ku yaala degmada kaaraan waxaana dilkiisa ka naxay jameecada masjidka kuwaas oo ka qayb galay aaska xamse cabdow axmed walaalkiisa axmed cabdow axmed ayaa dhaawac daran la jiifa isbitaal kuwii dilka geystayna waxa ay ka mid noqdeen askar kale oo horay dilal kaga geystay magaalada muqdisho kuwaasi oo aysan jirin cid daba gashay ama soo qabatay wiil la dhashay walaalaha la toogtay ayaa waxa uu ka waramayaa sida ay wax u dhaceen dowladda soomaaliya markaa u soo jeesto ciidamadu waxay siisaa mushaar laakiin ciidamadu waxay mushaar u soo qaataan inay ummadda soomaaliyeed shacabka inay laayaan labadan wiil mid hooyadiisa soo macsilaamiye xaaskiisa u socday midna gurigiisa u soo socday hooyadiisuu rabi inuu xalay la siifto alxamdulilah maysan dhicin tii rabbiyaa dhacday dowladda soomaaliya waxay ku mashquulsan tahay siyaasad amnigii dalkaan sugaynaa wax amni sugan ma leh annagaa nagula baabi'iyey hooyooyinkiina maalin walba aw-ooynooyin xaasaskiina asaay saaranooyin ilmo yaroo carruur ah oo umulku jiraana agooman aabba ma haystaan daryeel ma haystaan intaasoo dhanna waxaa sababteeda leh dowladda soomaaliya ciidamada dowlad federaalka oo mukhaadaraadka isticmaala ayaa shilimaad yar u dila dadka muqdisho iyagoo dhaca hantidooda dilalka ugu badan waxaa wajahaya dhallinyarada ka xamaasha mootooyinka bajaajta waxa keliya ee dowladda laga maqlo ayaa ah inay cadaaladda hor keenayso askarta dilalka geysata laakiin ma jirto wax tallaabo ah oo dhankaasi loo qaaday israsaasayn dhimasho iyo dhaawac sababtay ayaa magaalada guruceel ee gobolka galgaduud ku dhex martay ciidamo ka wada tirsan kuwa dowladda federaalka sida warkan uu ku faahfaahinayo haashim cabdinaasir dagaalkan oo shalay ka dhacay magaalada gurceel una dhexeeyey ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka ayaa sababay khasaarooyin kala duwan oo kala gaaray dhinacyadii dagaalamay iyo sidoo kale dad shacab ah oo ay haleeshay rasaastii ay iswadeersanayeen labada dhinac inta la xaqiijiyey dadka shacabka ah waxaa ku geeriyooday haweenay lagu magacaabi jiray yusra cabdulaahi axmed taas oo ahayd hooyo carruur leh waxaa sidoo kale dagaalka ku dhaawacmay xildhibaan ka tirsan maamulka galmudug kaas oo lagu magacaabi jiray xasan xirsi faafaale ciidamada dowladda federaalka ah oo dhibaatooyin kala duwan ku haya dadka shacabka ah ayaa dhankooda waxaa dhex mara dagaallo ay dad isaga dilaan kaas oo inta badan ku salaysan qaybsiga lacagaha isbaarada ay uga qaataan dadka shacabka ah carruur ayaa daryeel la-aan ugu dhimatay isbitaalka wajeer kadib markii ay ka go-een qaar ka mid ah adeegyadii asaasiga ahaa maxamed ciise ayaa warkan inoo faahfaahinaya wararka ka imaanaya gobolka wajeer ee ka hoos jiray gumaysiga dowladda kenya ayaa ku waramaya in xaalad adag ay ka taagan tahay isbitaalada gobolka isbitaalka ayaa waxaa ka go-an adeegyada asaasiga ah oo ay biyuhu uga horeeyaan taas oo saameyn ku yeelatay bulshada ku nool gobolka sidoo kale isbitaalka ayaa waxaa gebi ahaanba ka go-an korontada waxaana dhibaatooyinkan isbiirsaday awgeed ay sababeen dhimashada saddex caruur ah isbitaalka dhibaato fara badan ayaa jirta satimarlan ayaa ka jirta diiraan ayaa ka jirta waxaa ka jira maaragtay dhibaatooyin aan abadkood isbitaalka lagu arkin panadol oo panadol hataa lama haayo daawo ma jirto marka waxaan la yaabanahay isbitaalkii ee ay iidiisa heli maayo lacagtiisa heli maayo xaqiisa heli maayo waxaan la fikiraynaha iyo dhibaatada iyo priority waddanka abaaraa jirta maaragtay oonaayaa jira dhibaatooyinka maaragtay buugtii gabdhaha kliniga aadaan buugooda waa la sogadaa dhiigga la bixiy o dhan waa la daaday mareeta isbitaalka ma qabo muuqaalo ay baahiyeen telefishinka kenya ayaa muujinaya hooyo uu dhiigbax cunugeeda ugu dhintay waxayna arrintan keeni kartaa saameyn badan saameyn fara weyni badan ayaa ka dhalinaysa saameyn geeriyaadaa ka dhalinaysa saameyn maaragtay dhaqaale xumaa ka dhalinaysa shaqaalihii shaqayntooda iyo dhibaatooyin fara badan iyo maaragtay stress oo shaqaalaha ayaa u imaadaa gobolka wajeer oo ka mid ah dhulka soomaaliyeed ee ku hoos jiray dowladda kenya ayaa waxaa xilliyada qaar dadka halkaas ku nool la soo dirsa dhibaatooyin kala duwan waxaana dowladda kenya oo halkaasi xoog ku haysato aysan waxba u qaban bulshada taabedelkeedana ayba isku howsho sidii ay u dhibaateen lahayd dadka ay gumaysato mas-uuliyiin ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa ka qayb galay munaasabad lagu soo xirayay dowro muddo laba bilood ah u socotay odayaasha dhaqanka wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha dhexe sida warkaan uu ku faahfaahinayo zakariya cumar gu'ya dayr ma tirin gabayadan gaarwaday jiraye gogoshiisi waa laabayo waan ka gaabsadaye inaan gebagabeeyayo inaan sii gandabiyane go'aan lagama gaadhine talaan lama gorfeeyaye
munaasabadan oo ahayd mid seher sare loo soo agaasimay islamarkaana ay ka soo qayb galeen odayaal dhaqameedyo culummo iyo mas-uuliyiin ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxa ay ka dhacday degmada aadan yabaal ee gobolka shabeellaha dhexe munaasabadda ayaa waxaa lagu soo xirayay dowro muddo laba bilood ah u socotay odayaal dhaqameedyada beelaha dega wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha dhexe muddada ay socotay dowrada ayaa waxaa odayaashan ay ku qaateen duruus kala duwan oo muhiim ah waxaana gabagabada munaasabadani laga jeediyey kelimaad kala duwan waxaa ka mid ahaa dadka ka hadlay madashay ka dhacaysay munaasabadan guddoomiyaha odayaasha dhaqanka wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha dhexe cali biyow adinka markaad waxbarayseen waxaa kaloo idin socday mar walba ood u kallaxdeen amaad u soo carrawdeen inaad diinka ilaahay aad barataan jannaad ka dhexlaysa xaaladdu marka meeshay taagantahay waagii nabiga caleyhi salaatu wasalaam iyo beriga taagantahay laa yazaalu hada diinu qaa'iman yuqaatilu calayhi cisaabatu min almuslimiinna la wey maayo weligiisba waa taagan yahay dad u dagaalamana la wey maayo marka inaan ku qadno in wax laydin tusiya arrinkaas looladan lahay waana laydin tusiyey sidoo kale dadka ka hadlay munaasabadan waxaa ka mid ahaa afhayeenka odayaasha dhaqanka wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha dhexe macalin maxamed masaladaas waxay ku dhisan tahay odayaashanu maanta hadday baxaan oo nin walba ku laabtay deegaankuu joogay dagaaluu sidaa wa seefou sitaa saaka seeftou sitana waxaa ugu horraysa alwalaa walbara inuu taxqiijiyo waxay muga keenaysaa dadka inaan ka ceshanno gaalada inaan mataqana kuwa baarlamaanku sheegii wixii waa dhaqaaji waayeen waa riwadi la'yihiin ilaahay ha jajabiyo ilaahay ha dumiyo ugu dambaystii dhammaantayn taqwallaahi casa wajalla aan mataqaana isu dardaaramaynaa waxaa markaani fursadda la siiyey mid ka mid ah odayaashii ka faa'iidaystay dowrada annagana waxaan rabnaa kaalinti dufeel inaan galno gaaladuna waa jabtee waa dhammaystiraynaa dadku sariir korkeeduu ku dhimaa kanee cadilaysa amba hergebaa dilaya hore u dhiibo nin walbow adaa helaaye ama se hayso rag bau helaaye kuuna soo hideeyey madoonyo wuri aabbaan ka dhaxlee mawlac khayraad ku samay masaajid ku dhisa macaal ku qod jid ku fal dhihi maaye waa jeclaysa adbahe ma dhiibin isna ku siimaa sidoo kale waxaa munaasabadani ka hadlay waaliga wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha dhexe sheekh cabaas abu maxamed oo ka mid ahaa martidii soo xaadirtay gabagabada dowradan isagoona kula dardarmay odayaasha iyo waxgaradka loo soo xiray dowrada in ay gudbiyaan waxyaabihii ay barteen islamarkaana ay dareemaan mas-uuliyadda saaran waxyaabaha aan faa'iidaysanay iyo kheerkii iyo wanaaggii aan barannay inaan ku dhaqanno marka koowaad waxaan ahay dad mas-uuliyiin ah oo dad xukumaya bulsho badan ku xidhan tahay wixii aan barannay diinana la baray diintana waxay rabtaa ku dhaqan iyo dadbarid faafin ayaa rabtaa in la nashriyo qofka haddii nabadoon la dhaho ama qofka ugaaska meesha beesha xukuma ama maamula qofku si uu garanaya weeye qofkaas mas-uuliyad culus ayaa saaran marka waxaa la rabaa mas-uuliyadda ashucuur bilmas-uuliya mas-uuliyadda inaan dareenno gabagabadii dowradan oo ku soo idlaatay jawi wanaagsan waxaa soo xiray sheekh xuseen cali fiidow oo ka mid ah mas-uuliyiinta xarakada mujaahidiinta al-shabaab allah subxaana wa tacaala mahad celinaynaa naga dhigay dad muslimiina mujaahidiina alxamdulilaahi ilaahi aa ku mahadsan annaga oo gudanayna diinta islaamka dhaqangelinteeda barashadeeda iyo wacyigelinta nuqubo ka mida nuqubaa alcashaa'ir fil walaayaad khaasatan walaayada shabeellada dhexe xafladdu maanta dowladdu way xiran tahay u jilib xirnaayo u yimiday laba bilood ilaahay subxaana wa tacaala ha ku deeqo diintaas ay barteen kuwa ku camal falana allah ka dhigo xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo dagaal adag kula jirta shisheeyaha duulaanka ku soo qaaday dalka iyo kaaliyaashiisa soomaalida ah ayaa dhanka kale waxa ay dowraad muhiim ah u qabataa qabaa'ilka muslimiinta ah ee ku dhaqan wilaayaadka islaamiga ah halka warkaas aad kala socotaan waa idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan iminkana warka dibadda dad ayaa ku dhintay kadib markii uu soo dumay dhisme ay ku sugnaayeen kaas oo ku yaalla waddanka shiinaha wararka ka imaanaya waddanka shiinaha ayaa ku warramaya in dad ka badan toban ruux ay ku dhinteen kadib markii uu soo dumay dhisme ay ku sugnaayeen dhismaha soo dumay ayaa waxa uu ku yaalaa magaalo dhacda galbeedka waddanka shiinaha waxaana halkaas ku dhintay lix iyo toban ruux raadiyaha iyo telefishinka dowladda shiinaha ayaa waxay baahiyeen in dhismaha soo dumay uu ka koobnaa dhowr dabaq oo ay ku dhex tiilay maqaaxi weyn oo ay dadku ka cunteeyaan xilliga uu dhismuhu soo dumayey ayaa waxaa goobta ku sugnaa dad ku dhow konton ruux iyadoona lix iyo labaatan ka mid ah lasoo badbaadiyey halka lix iyo toban kale ay goobta ku dhinteen iyadoona lix iyo labaatan ka mid ah lasoo badbaadiyey halka lix iyo toban kale ay goobta ku dhinteen waddanka shiinaha ayaa waxaa ku badan falalka nuucan ah waxaana maalin ka hor dab ka kacay xarun caafimaad ku geeriyooday shan ruux warkii aad kala socoteen idaacadda islaamiga ah ee alfurqaanna waa naga intaa